Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda federaalka Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa wareysi u bixiyay. Wuxuu sheegay in xaalad quus ay ka taagan tahay Soomaaliya, sida ay hadda wax ku socdaan haddii xaaladdu sii ahaatana uu ka walwalqabo inuu dalka ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalalka Afghanistan iyo Suuriya. wuxuu tilmaamay in dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu jabay awoodda al-shabaabna sii xoogaysanayso halka dowladihii taageeri jiray dowladda federaalka ay ka niyad jabeen taageeradeeda dad badan waxay sameeyaan isbarbardhigga afghanistan iyo iyo syria oo dhowaan laba dhacdo oo teen u dhow oo kale ay tahay maxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin afghanistan oo kale aada iskugu hadlayn ciidanka ajnabiga ah oo aada la isugu hadlaynayay oo muddo dheer halkaas kharash ku bixinayay ayaa gaaray in dadkan caasimadda kaabuul fadhiya aysan serious ka ahayn dowladnimada iyo difaaca dalkooda laakiin kuwa ka soo horjeeda ay yihiin kuwo aad minted ugu ah inay dalkooda qabsadaan maraykanka markaa wuxuu isweydiiyey maxaa halkan waxaas kharash ugu bixinaynaa ugu dhimanaynaa taasaa keentay in wadahadal ayna ka mid ahayn dowladdii afghanistan fadhiday la sameeyo madaxweynihiina uu si dirqi leh uu ku fakaday dadaa isweydiinaya xasan sheekh ma sidaasoo kale u damacsan yahay anaga maba haysano diyaarado kale ma helicopter amison ma ku carari doonaa lacagtiisa ku qaadana this is very serious lislama gaaraayo muddada sanadka oo madaxweyne xasan sheekh u dhiman arrintaas waxay iga tahay digniin aada u culus wuxuu soo hadal qaaday weerarkii lagu beegsaday kolonyo uu la socday xasan sheekh maxamuud ee ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada isagoona sheegay inuu muujinayo awoodda sii kordhaysa ee al-shabaab iyo in sirdoon ahaan aada uga sarrayso kan dowladda federaalka ma aaminsani in dagaalka lagula jiro al-shabaab jihadii saxda ahayd iyo jidkii saxda ahaa toona uu ku socdo taasna waxaa daliil u ah in al-shabaab oo horey looga saaray muddo laba sano ka hor ah meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ceelgaabti qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga intelligence ha noqoto oo in la sii ogaado al-shabaab meesha ay soo marayso iyo sida ay wax u damacsan tahay iyo ha ahaato ha ahaato in iyadoo al-shabaab ay intelligensiga dowladdu hayso mid ka xog badan ay hayso oo la og yahay in madaxweynuhu uu kolonyadiisu soo mari doonto meeshaas wakhtigaas soo mari doonto iyo in lala beegsado waxay u baahan tahay macluumaad badan iyo diyaargarow si kastaba ha ahaatee waxaa isa soo taraya cabsida la soo daristay saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka kadib markii ay arkeen awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida ay usoo kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoona isweydiinaya halka ay qaban lahaayeen maadaama muqdisho aanan joogis lahayn sida ayba horay u sheegeen qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka